waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
iyada oo weli deegaano ka tirsan maamul goboleedyada iyo caasimadda muqdisho ay ka jiraan dadaallo lagu doonayo in lagu hakiyo faafitaanka cudurka coronavirus ayaa dhanka maamulka puntland guddi loo xilsaaray ka hortaga faafitaanka cudurka coronavirus waxa ay ka warbixiyeen waxyaabihii u qabsoomay ilaa iyo tani markii guddigaasi la magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad ayaa sheegay in guud ahaanba deegaanada maamulkaasi puntland ay si habsamile uga socoto wacyigelinta ka hortaga cudurka covid nteen isagoona xusay in ilaa iyo iminka aysan jirin kiisas cudurkaasi ku aadan oo puntland laga helay waxaan halkaan rabaa inaan ummadda reer puntland iyo kuwa soomaaliyeed baan la wadaago xaaladda puntland diyaargarowgeeda ee ku salaysan ka hortagga warbixinta aan rabna inaan caawa dhiibno ugu horayn waxaan rabnaa inaan la wadaagno ummadda reer puntland iyo kuwa soomaaliyeedba ilaa iyo hadda inaysan jirin wax dad macnaha wax bukaana oo laga helayo la xaqiijiya xanuunka coronavirus way jireen dad horey loo karantiilay oo meesha karantiilka la geeyey iyadoo la baarhaya xaaladooda caafimaad kadib markii calaamado lagu arkay laakiin ma jidha ilaa hadda cid xanuunkaas lagu xaqiijiyey waxaan kaloo rabnaa inaan la wadaagno ummadda reer puntland iyo kuwa soomaaliyeedba annagoo sida la socotaanba la joojiyey isu socodkii dadkii ka imaanayay rakaabka ahaa deegaanada qaarkood khaasatan dhanka somalilan iyo xuduudda dowladeegaanka soomaaliyeed wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in guddiga wacyigelinta ay fariimo wacyigelin oo coronavirus ay gaarsiiyeen inta badan deegaanada maamulkaasi puntland sidoo kalena la xiray guud ahaanba goobihii ciyaaraha ee ay dhallinyaradu isugu imaanayeen waxaa guddiga wacyigelinta ama guddiga hoosaadka wacyigelintu uu diyaariyey kooxo heegan ka ah oo qabanaya wacyigelinadaas oo ka shaqaynaya dhammaan magaalooyinka puntland waxaana hadda horey loo bilaabay magaalooyinka garowe boosaaso gaalkacyo qardho galdogo baran iyo buuhoodle ayaa la bilaabay insha allah maalmahan hadda soo aadanna waxaan si buuxda looga wada howlgeli doonaa dhammaan degmooyinka puntland haddii lahaydn guddigu wuxuu si rasmiya u dhaqangeliyey in la joojiyo goobaha ay dadku isugu imaanayaan khaasatan waxaad la socotaan markii iskuulaadkii la xiray in dhallinyaradu ay u wareegeen inay goobaha cayaaraha isugu tagaan oo ay kulamo ku samaystaan oo cayaaro sameeyaan waxaa la joojiyey dhammaan isu imaatinadaas dhallinyarada waxaa la xiray goobihii cayaaraha waxaa la xiray meelihii kaleo geymamka lagu cayaari jiray oo ay dadku ku kulmi jireen guddiga ka hortaga faafitaanka cudurka coronavirus ee maamulka puntland ayaa dhanka kale waxay sheegeen in dad looga shakiyey balse la karantiilay ay ku wareejiyeen dhanka maamulka galmudug dadkaasi oo gaaraya ilaa iyo toddoba ruux islamarkaana ay guddigu sheegeen inay kasoo gudbeen xadka dhanka somalilan uu la wadaago maamulkaasi puntland dhanka kale magaalooyinka kala gedisan ee maamul goboleedka puntland sida magaalada garoowe waqooyiga magaalada gaalkacyo boosaaso qardho carmo iyo deegaano badan oo ka tirsan maamulkaasi ayaa waxaa ka dhaqangalay amar bandow xilliga habeenkii aan laisu socon karin oo dhowaantan ay soo rogeen maamulkaasi puntland taliyaha qaybta biliiska maamulkaasi jenaraal muxidiin axmed muuse oo warbaahinta kula hadlay magaalada garoowe ee xarunta maamulkaasi ayaa sheegay in bandowga ay soo rogeen uu ka dhaqangalay deegaano ka tirsan maamulkaasi waxa uu sheegay in bandowgaasi uusan saamayn ku yeelan doonin gawaarida iyagu sida badeecadaha iyo daawooyinka wariyaasha iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi degmooyinka iyo gobolada puntland oo dhan waa ka hirgalay shaqaduna way socotaa wax dhiba iyadoo aan lahayn dadweynaha aad baan ugu mahadcelinayaa u hoggaansamay oo awaamiirtii qaatay dowladda muddadaasna waxaa la rabaa mar walba in sidaa loo qaato oo wakhtigeeda qofku iskaga tala galo meelaha farmashiyaasha iyo waxyaabaha daruuriga ahna way furan yihiin iyo isbitaallada wariyaasha waa waa socon karaan iyagana habeenkii marka ay wax askarta ciidankana waa u sheegayaa inay wariyaashu ay mari karaan ay duubi karaan magaalada ay arki karaan sidoo kale dadka xildhibaanada odayaasha dadka mas-uuliyiinta dowladda oo dhan way mari karaan waa indhaynayaan waa la marayaa dhanka kale war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamulka puntland ayaa mar kale waxaa lagu go'aamiyey in dhammaanba goobaha waxbarasho ee maamul goboleedka puntland ay sii xidhnaan doonaan muddo laba toddobaad ah oo ku eg ilaa iyo shan iyo tobanka bishan abriil si looga gaashaanto ayaa la yidhi faafidda cudurka coronavirus war-saxaafadeedka ayaa ku booriyey maamulka iyo maclimiinta dugsiyada puntland inay adeegsadaan hababka casriga ah ee waxbaridda ardayda si loo dhammaystiro casharada ka baaqday muqararka sana dugsiyeedka wasaaradda waxay maamuliyaasha iyo maclimiinta dugsiyada puntland ku wargelisay ayaa la yidhi in ay u diyaargaroobaan imtixaanka naqliga ah oo sida qorshaysan bilaaban doona siddeed iyo tobanka bishan abriil sanadkan laba kun iyo labaatan haddii duruuftu ay saamaxdo sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in imtixaanka shahaadiga ah ee maamulkaasi puntland uu bilaaban doono soddonka bisha mey ee sanadkan laba kun iyo labaatan balse ay qiimayn doonaan hadba siday xaaladdu noqoto maadaama uu dunida kusii fidayo xanuunkan covid dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa isagu ka hadlay xaaladda dalka iyo cudurkan halista ah ee sii faafaya ee covid isaguna sii kordhiyey ilaa iyo amar dambe inay xirnaan doonaan duulimaadyadii caalamiga ahaa iyo kuwii gudaha sidoo kalena ay xirnaan doonaan iskuullada dugsiyada qur-aanka iyo jaamacadaha sidaan horey u sheegay waxaa ilaa amar dambe xirnaan doona duulimaadyada dibadda iyo gudaha si looga hortago cudurkan waxaa ilaa amar dambe sii xirnaan doona iskuullada dugsiyada qur-aanka iyo jaamacadaha waxaa kale oo lagama maarmaan ah in la joojiyo dhammaan xafladaha iyo isku imaatinka sababtoo ah cudurkan waxaa lagu kala qaadaa isu dhowaanshaha iyo istaabashada waxaa muhiim ah in qofkii awooda uu gurigiisa joogo lagu cibaadaysto guryaha qof walibana u daceeya dalkiisa iyo dadkiisa walaalayaal aan si wada jir ah uga shaqayno badbaadinta ummadeenna iyo jebinta cudurkan safmarka ah awoodda dowladnimo oo dhan ayaan u isticmaali doonaa si aan ummadeenna uga badbaadino saameynta cudurkan waa inaan samaynaa diyaargarowga ugu badan iyo ka hortagga ugu mudan cabdulxafiid cabdisamad idaacadda s b s magaalada muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali